waxbarashadu waa hubka ugu weyn oo loo adeegsan karo in lagu bedelo adduunyada goor hore dalkeenna waxaa ka hirgelay dugsiyo waxbarasho midhaha ka dhashana waxay yihiin kuwa la guranayo balse ilaa iyo hadda dadkeennu kama xoroobin heryada jahliga kalabar bulshadeennu sida la wariyo waxay la nooshahay mugdiga nolosha barnaamijka aqoonkaal wuxuu kula wadaagayaa sida lagu horumarin karo waxbarashada dadkeenna iyo helinka ugu sahlan ee looga adkaan karo jahliga ka dhegayso barnaamijka aqoonkaal idaacadda himilo habeen walboo khamiis ah sideedda fiidnimo ama ka dhegayso aqoonkaal idaacadda himilo habeen walboo jimco ah abaare sideedda fiidnimo
ismaqal haboon dhegeysta kuna soo dhowow barnaamijka aqoonkaal oo ka mid a barnaamijyada toddobaadlayaasha ee ka baxa idaacadda himilo waxaan ku eegnaa arrimaha waxbarashada iyo kubcinta garaadka aqoondoonayaasha waxaan ka marnayn hababka iyo tallaabooyinka u sahlay ardada heerarka hore ka gala goobaha waxbarasho iyo sidoo kale ardada soomaaliyeed ee deeqaha waxbarasho ka helay waddamada dunida toddobaadkan waxaan idiin haynaa guud ahaanba iskuullada qaar in ay ridaha isugu dhuftaan sababo la xiriiro dhaqaalihii ay ku bixin jireen kirada iyo macalinka taas oo laga yaaba in cariiri uu ku imaado markaa saas daraaddeeda wax diyaargaroow oo hadda oo loo diyaargarooway karoonahan cusub ma jirin oo qof walba wuxuu is lahaa maadaama sanadkii hore uu idin gudbay dib ma usoo laabanayo saasay bulshada aaminsaneed soo rogaal celinta covid sagaal iyo toban oo sabab u noqday in mar kale ay xirmaan xarumaha waxbarashada haddaba saameyn intee leeg ayay ku yeelan kartaa iskuullada
farxad weyn bay gelinaysaa dabcan waalidiinteeda farxadoodana way ku jirtaa inaan maanta fasalkeyga maalo ama fakaltigeyga aan noqdo ardayga maalayo farxad weyn bay siinaysaa guushaasna waa guusha fasalkeyga sidee ugu suura gashay safe yuusuf in sannada isxixiga ay kaalinta koowaad u gasho fasalkeeda qodobadaas ayaan idiin soo gudbin doonaa tabinta iyo soo saaristu waa maxamed qadar cabdi hagaag wuxuu mar kale sabab u noqday coronavirus in la xiro xarumaha waxbarashada muddo bilowyn ah kadib oo ay dib u furmeen ayna u holbilaabeen sidii hore balse xaalka ayaa noqon sidii caadiga ahayd soo labakaclaynta korona oo ah mid ka duwan wejigii hore ayaa khatar aan la dhayalsan karin ku leh nolosheenna taas oo ah mid mudan inaan samayno taxadir dheeraad ah xarumaha waxbarashada oo qaarkood cashir ka qaatay saameyntii hore ee covid sagaal iyo toban ayaan u muuqan kuwo uu saamayn ku yeelan karo habsamey u socodka tacliinta halka qaar kale ee u badan iskuullo ay wajihi karaan saamayn la mid ah wejigii hore ee korona haddii aysan la iman hannaan looga gudbi karo marxaladan adag waxaan la hadlay cabdikariin maxamed oo ah maamulaha iskuulka alkhudwa ugu horreynna waxaan weydiiyey bal inay u diyaargaroobeen in cashirada ay ku bixiyaan qaab online ah si hakad uusan ugu iman cashirada ay qaataan ardadooda covid nneteen-ka cashara iyo duruus fara badana laga bartay oo maxaa yeelay sanadkii hore ayuu mar sidaan oo kale uu u saameeyey waxbarashada balse falcelinta ah in qaab online wax lagu bixiyo waxaa falcelintaas ka bixiyey jaamacadihii inkastoo iskuulada aysan falcelin muuqata aysan ka sameynin balse iskuulada qaar ayaa isku daygaas sameeyey inkastoo la dhihi karo isku daygaas boqolkiiba toban ayaa af lagu aflaxay oo boqolkiiba sagaashan way hirgeli weysay sababo la xiriiro waxaan kusoo koobaa labo sababood aan kusoo koobaa sababta koowaad oo ah aqoon-yarida ardayda haysato kana haysato dhanka iyo maxaa la dhihi jiray iyo aaladii markaas aadka u badneed ee la isticmaalaya zoomka aqoon-yari dhankaas ka haysato lambarka koowaad waa sababta sababta labaadna waxaan dhihi karaa oo aan ka dhigi karaa dhaqaalaha ama dhaqaalo xumida bulshadeena haysato oo kale sabab labaad ay ka naqon kartaa maxaa yeelay ardaygii wuxuu u baahnaana inuu helo telefoon inuu helo uu qadka kasoo galo sidoo kale wuxuu u baahnaanaa in uu helo internet inuu helo marka ardayga aada ay culus tahay ardayga soomaaliyeed ama ardayda soomaaliyeed oo isugu jiro leebalo kala duwan marka saas daraadeeda diyaargarowga noocaas oo kale way adag tahay in la sameeyo anagoona kuu sababay kuuna sheegay labadaas sababood saameyntii uu idinku yeeshay markii hore cashir ma ka barateen si aysan mar kale caqabad idinkugu noqon Een, kulley waa og tahay bulshada soomaaliyeed waa bulsho een, muddo soddon sano ah een, kusoo jirtay maxaa la dhihi jiray dagaalo sokeeye dhibaatooyin iyo arrimo fara badan marka waa bulsho iska jilicsan oo daciif ah een, inta badanna nabarada ku dhaca casharo kama bartaan marka een, covid 19kiina soo maray waxaa waaye wax dersi ah oo maanta ee, laga bartay aaday u yar tahay maxaa yeelay een, saameyn wuu lahaa aad ayuu u- dadka u u saameeyey balse inta badan dadka saameyntaas aad ayay u sahladeen oo een, cashar fiican lagama baranin maxaa yeelay hadda markuu soo rogaal celiyey diyaargarowgii laga galay ayaa wuxuu iska ahaa diyaargarow aada u tabar daran Een, waad og tahay in amara kala duwan ay kasoo baxayeen wasaaradda caafimaadka iyo qeybaha kala duwan ee ee dowladda oo ku saabsanaa dadki in ay face maskii xirtaan oo kale arrintaasna aada ayay ugu ad- adag- adkaatay shacabkii oo maba lagu baraarugsanaba in een, face maskii la isticmaalo sidaas daraaddeed ma dhihi karo cashar weyn oo laga bartay ayaa hadda jiro lama lama dhihi karo oo cashar oo hadda oo saas u miisaan leh oo laga barta ma jiro maxaa yeelay sidii sanadkii hore dhacday oo iskuuladii in la xiro ahayd ayaa haddana mar labaad dhacday oo iskuuladii haddana dib ayaa loo xiray ayadoo wax diyaargarow ah oo arrinkaas ku aadan uusan jirin Een, waxaa igu maqala ah in toddobaadka soo socda uu idiin bilaaban lahaa imtixaanka een, iskuulka haa waa sax Een, lixda bisha een, maarso laba kun labaatan iyo kow waxaan ku balansaneen imtixaan bileedkii Een, inta badan iskuulada waxaa waaye isbuucan oo lixda ah iyo isbuuca xiga ayay imtixaanka ay ku wada balansanaayeen in ardayda imtixaan bileedkii ay ka qaadaan Een, marka way jirtaa arrintaas saameyn ayuuna ku yeeshay maxaa la dhihi jiray ii sheeg Een, cudurkan covid 19ka Een, sidaas darteed marka kolley waxa waaye een, qaabkii markaas hadda aan ugu furs ugu baxsan lahayn ama aan uga ee, samata bixi lahaynna talooyinkeedu waa ku guda jirnaa insha allah maalmaha soo socdana wax badan baa caddaan doona waa tahay een, maxaad ka yeesheen qaab online ah miyaad ku galaysaan mise een, dib ayaad u dhigteen imtixaanka walaahi inta badan iskuulada boqolkiiba sagaashan iyo sagaal een, imtixaankii dib ayay u dhigteen Een, in toddoba-iyo tobanka oo kale markii ay wasiirka uu sheegay in toddoba-iyo tobanka la isku soo laaban doono ayay inta badan iskuulada ay ku ad- ku asteysteen in ay imtixaankoodii ay u dhigtaan inkasta oo aan arkayay een, ururo badan ama een, ururadan barnaamijyada waxbarashada ka shaqeeya oo kale in ay iskuulada inta badan ay ku dhahayeen waxay idinka caawinaynaa een, qaab ardayda imtixaan online-ka looga qaado iyo sidii duruusta online-ka loogu wadi lahaa oo kale aan idinka caawinaynaa ayagoo leh Eh, balse aqoonta aan u leeyahay bah- bahda waxbarashada gaar ahaan iskuulada ayaa ah in barnaamijkaas in badan aan laga faa'iideysan doonin een, oo la sugi doono oo keli ah waqtiga waxbarashada dib loo fasixi doono xilligaasoo imtixaanadiina dib loo qaadi doono hadduu ilaahay dhaho Een, waxaa la tilmaamaa in iskuulada qaar aysan u diyaargaroobin mowjadda kale ee corona oo sabab u noqotay in xarumaha waxbarashadu xirmaan mar kale Een, maxay caqabad ku keeni kartaa ayaad is leedahay xarumaha waxbarashada gaar ahaan iskuulada haa waa runtaada diyaargarow oo hadda muuqda oo la sameeyey oo laga diyaargaroobay mawjaddan cusub ee koroonaha oo weliba laba kacleyntiisa la sheegay in ay tahay mid zaa'id ah Een, aada looguma diyaargaroobin waxaad ogtahay sanadkii hore een, markuu koroonihii uu dhacay in iskuulo fara badan ay u xirmeen sabab la xiriirta koroonaha awgiisa marka saas daraaddeeda sanadkaana kolley haddii sidii sanadkii hore oo kale aan diyaargarow fiican la galin waxaa laga yaabaa in ay dhacdo in iskuulo badan ay qaabkaas ku xirmaan xirmada marka aan ku leeyahay maka hadlayo labada isbuuc iyo bisha iyo saddexda bilood ee guud ahaanba iskuulada qaar in ay ridaha isugu dhuftaan sababo la xiriiro een, dhaqaalihii een, ay ku bixin jireen kirada iyo macalinka taas oo laga yaabo in cariiri uu ku imaado Een, marka saas daraaddeeda wax diyaargarow oo hadda oo loo diyaargaroobay koroonahan cusub ma jirin oo qof walba wuxuu is lahaa maadaama sanadkii hore uu idin gudbay dib ma usoo laabanayo saasay bulshada aaminsaneed wax diyaargarow laga gale ma jirin waxaana ka dareemi kartaa een, in marka uu soo rogaal celiyey ay tiro dhaaf noqotay dadka uu soo ritay cudurkan karoonaha marka saas daraadeeda wax diyaargarow ah oo hadda muuqdo oo aan ku dhihi karo waa laga gale eh, ma jirto Een, sidaas si la mid ah waxaa diyaargarowga aan ka galen een, iskuullada keliya ma ahane wasaaradii naftirkeeda een, wasaaraddii waxbarashada iyo midda caafimaadkaba diyaargarow muuqda oo hadda ay ka sameeyaan een, cudurkan soo labakacleeyey een, si een, qeybaha waxbarashada ama waaxda waxbarashada loo badbaadiyo qorshe ugu degsan oo hadda ay een, iskuullada iyo jaamacadaha ay u gudbiyeen ma jirto marka ummadda soomaaliyeedna waxaa laga rabaa in een, wax walbo nabar walbo ku dhaco in cashir ay ka bartaan marka in sanadaha soo socdo hadduu ay dhacdaarin noocan oo kale ilaahi naguma soo celiyo ay diyaargarow ka galaan Een, waa tahay ugu dambeyn maxay tahay talooyinka aada la wadaagayso bahda waxbarashada ee ku aadan taxadarka iyo adkeynta diyaargarowga tacliinta qaabka online-ka ah Een, kolley horta ilaahay waxaan ka rajeynaynaa in uu cudurkan socdo dabeesha uu naga mariyo Een, marka kolley haddii ad- arrintan ay kusii socoto waxa waaye weji weji unbay yeelan doontaa wejiga yeelatana waa la wada arki doonaa Een, balse een, iskuullada waxaan u maleynaa in haddii arrin sidan uu ku socdo ay farsamooyin cusub ay la imaan doonaan maxaa yeelay sanadkii hore ayay is egteen oo weliba ayaga oo aan diyaargarow fiican galeen waa tii imtixaankii shahaadiga ahaa dugsiga dhexe iyo dugsiga sare la qaaday marka saas daraadeed arday fara badanna ay barnaamijkaas ku daadatay marka ma u maleynayo haddii muddada ay kusii kororto oo bilo ay qaadato arrintan in een, iskuullada ay seexan doonaan oo waxaan rajeynayaa insha allah in farsamo cusub iyo taatikooyin cusub ay la imaan doonaan aadna ay u taxadiri doonaan Een, waxaa la lahaa alxaajatu umul ikhtiraac baahida ayada ah wax ku barto oo mar walba oo dhibaato ama caqabad ay kugu imaato waa mar walba oo xal aad raadisid oo hal aada la imaatid marka saas daraadeeda een, iskuullada iyo waxaan kula talin lahaa in ay een, wax fikiraan een, ay la imaadaan qorshayaal oo ay kaga samata baxayaan een, aafadan ummadda haysato khaas ahaan si gaar aan u saameysay ama u taabatay een, tacliinta Een, waxaad ogtahay tacliinta inay tahay tiir ka mid ah tiirarka bulshada ay ku taagan tahay haddaan tiirkaas la badbaadinina in een, ummaddii waxa waaye een, dhaawac uu soo gaarayo Een, dhaawacna wuxuu fiican yahay marka uu yahay mid muuqdo oo waa la daaweyn karaa laakiin dhaawac guda ah oo dhankii tacliinta iyo hadduu kusoo gaaro aada ayay u adag tahay sidii looga samata bixi lahaa marka waxaan leeyahay iyadoo la iskaalmeysanayo waaxaha waxbarashada iskuullada een, iyo wasaaradda iyo agaasimka gobolka iyadoo la iskaashanayo waxaan dhihi lahaa qorshayaal cusub oo ardaydii casharadooda loogu sii wadi karo imtixaanadiina lagu geli karo in lala yimaado ka hor inta waqtiga imtixaanka aan la gaarin si wixii sanadkii hore dhacay uusan sanadkan dib uusan noogu soo laabanin oo duruus fiicanna aan ka barano meeshaas wayaha iskura kordhaan sugayna la soo gaaray maante mar kasta oo aad aragto guulayste waxaa keliya kuu muuqanaya sida loogu diirsaday waxqabadkiisa ma arkaysid halgankiisii dheeraa oo uu u soo galay xaqiijinta riyadiisa waxaad u baahan tahay go'aan adag iyo kalsooni buuxda si aad yoolkaada u gaarto ogow xanuunka kula soo gudboonaada xilliga waxbarashada waa daqiiqado dhammaanaya laakiin xanuunka ay leedahay inaad dayalsato tacliinta waa dhibaato kula jiraysa cimrigaaga inta ka dhiman ha yeelan muuqaal ardaynimo oo keliya balse noqo arday aragti iyo ayatiin leh fariintani waxay gaar u tahay reediyow himilo
daladaa sugayniyo waqtigii wayna soo galay
waxaad dhegaysanaysaa barnaamijka qoonkaal oo kaaga imanaya idaacadda himilo markanna heerka dadaalku bixinta tacliinta waa mid ay ku kala duwan yihiin ardada taasoo dhigta mid kasta oo ka mid ah halka uu gaarsiisnaa dadaalkiisa waxbarasho in sannada isxiga kaalinta koowaad aad u gasho ardada aad isku fasalka tihiin waxay caddeen u tahay juhdigaad u gashay gaaridda heerkaas safe yuusuf waa ardayd dhigata jaamacadda muqdisho kana barata kuliyadda aadaabta iyo culumta bani'aadamka qaybta adeega bulshada saddex sano oo ay dhiganayso jaamacadda waxay kaalinta koowaad u galaysay fasalkeeda safe ayaan kala sheekaysay siday ugu suura gashay in sannada isxixiga ay kaalinta hore gasho ilaahay subxaana watacaala baa mahad ku leh taas iyo waalidiinteyda maanta heerkan soo gaarsiiyey Een, run ahaantii ardaydu waa isku mid markay galaa isla wada fadhiyaan isku xili duruus u wada bilaabato keliya un waxaa lagu kala duwan yahay waa dadaal iyo arday walba hamiga u leeyahay inuu ka gaaro darajo mucayana waxbarashadiisa Een, ani ahaan waxaa dhiirigelin ii ahaa ama daafic ii ahaa in waalidiinteyda xaggayga mas-uuliyadda ka saaran ama culeyskaas qayb un aan ka dejiyo ama aan ka yareeyo Een, taas baa dhiirgelin ii ahayd inaan dadaalkay sii labalaabo alxamdulilah ilaahin ii suurtageliyay inaan darajadan maanta soo gaaro Een, in heerkaas aad gaarto sannada isxiga maxay ku dareensiinaysaa Een, farxad weyn bay gelinaysaa dabcan waalidiinteyda farxadoodan way ku jirtaa inaan maanta fasalkeyga mathalo ama fakaltigeyga aan noqdo ardayga mathalayo farxad weyn bay siinaysaa guushaasna waa guusha fala- fasalkeyga ardaydu way ku kala duwan yihiin xilliga ay akhriyaan duruustooda adiga een, waqti gaara miyaad akhrisaa mise waa mid aad xoogga saarto inta uu qoyan yahay cashirka Een, waqtiyada aan xiiseeyo waxaa ka mid ah aroortii hore xilliga salaada subax ilaa qoraxda ay kasoo baxayso xillidaas baa isleeyahay fahmadeeda inay zaa-id u furan tahay Een, ilaa secondariga abtinaaw jaamacadda xillidaas baa zaa-id u xiiseeya inaan wax akhriyo haddii ahaaleed imtixaanaad ama muraajacooyin guud markaa sameynayo habab aad isleedahay waad kaga duwan tahay ardada ee dhigaaga ah ee aad u diyaarsato duruusta ma jirtaa Een, ardayda asxaabteeda ma sheegi karo qaabka ay raacdaan Een, ani ahaan waxaa ahmiyad siiyaa een, haddii ahaalad galaas markii la joogo ama markii aan wax muraajaceyna ama imtixaanaad markay tahay fahamka guud Een, haddii aan duruustan ama cashirkan aanan haynin nuxurka guud oo macnaha uu ku fadhiyo ma ii suurtagaleysa inaan wax xifdiyo ama wax aan sii diyaariyo marka even galaaska markii la joogo waxaa muhiim ii ah inaan dhageysto in ka badan inta aan hadli lahaa istimaacaasa marka wuxuu kuu suurtagelinaa fahmada guud iyo nuxurka guud inaad heshid Een, iyo sidoo kale markii heerarkan jaamacadeed aa maray sidoo kale macalinka wuxa uu ku yahay keliya waa furo wuxuu kuu furaya albaabka koowaad marka waa ardayga waajibkiisa inuu cilmiga sii baara badahan badan uu sii galaa cilmiga waa sida badahoo kale ma usii dhigna xilligan aad joogno ama casrigan oo internetka free uu yahay marka arday walba waxay ku xiran tahay sida uu wax usii baaro iyo siduu fahmadiisa usii kobciyo marka taas baa isleeyahay ahmiyadda muhiimta in la siiyo markii arday aan ahanay aan ahnay maxaa talo iyo tusaale ah oo aad la wadaagaysaa ardada kale ee doonaysa inay galaan kaalmaha hore ee goobahooda waxbarashada Een, arday walba wuu awoodaa run ahaanti inuu kaalin galo keliya inuu nafsadiisa ku kalsoonaado maanta darajada uu taagan yahay uu qiimeeyo darajadaas tilaabooyin kale uu kusii daro ilaahay tala saarto arday walba wuu awoodaa inuu galo kaalintaas mana ahan kaalinta inaa een, kaalin inaa gashidna ma ahan hadafka ugu dambeeyo a hiigsanaysid waxaa muhiim ah waxaan aa baranaysid hadhow markii aad ka qalan jabisid ma ka haysaa wax aad dunyadan aa ku mari kartid hadhow waxaad aa soo baratay hadhow ma kugu saacidi karaan inaa wadooyin aa ka raasatid oo mustaqbalkaada aa ku dhisatid taas baa muhiimada ah marka arday walba inuu nafsadiisa ku kalsoonaado ilaahay tala saarto insha allah wayna wada gaari doonaan dhammaantoodana waxaa u rajeynaa kheyr iyo towfiiq baa u rajeynaa dhammaantood wana ku abaabiyeen markaad orada dhaqaaqdo inaadan bataa u xuween
inta ayuu inoogu egyahay toddobaadkan barnaamijka qoonkaal oo kaaga imaanaya idaacadda himilo tan iyo kulanti dambe nabadgelyo intaad ambanlayd ilaga anigu ka tegi lahaa adduuniya aakhiraba ilaysbay ku tahay dowladda ku dara dugsiga olada ku dara dugsiga